run ahaantii muuqaalka aad weydiisay ee baraha bulshada aada u dhex maraya ee ku sahabsan laba baabuur oo nooca loo yaqaano four point five oo baabuurta qafaska leh ee shabaga leh baa waxaa dhacday in ee, si badheeda oo iskuday aan ku tilmaami karin inuu yahay iskuday diil baa waxaa loo geystay musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee mudane xirse cali xaaji xasan ee, run ahaantii waxay nagu noqotay argagax iyo layaab ee, de waxa weeye dad magaranaysaa soo bandhigaya shucuurtoodii ee, somalilan waxaa ka socdaa wax aada iyo aada u foolxo weeyaan waa wax agaynasta ku ah dimuqraadiyadda xorriyadda hadalka banaanbaxa ee, dastuurkeena damaanad qaaday marka muuqaalka biraha bulshada dhex socdaa waa muuqaalkii ugu naxdinta badnaa qof kasta oo muwaadina oo reer somalilan ah oo muuqaalka arkayna run ahaantii naxdin iyo werwer iyo anfariir bay ku noqotay filimaayo xariiq soo gaadha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi oo la gaadhsiiyo waxaa laga yaabaa inay nabadda somalilan iyo jiritaankeena inay wax weyn ku keenayso qof weyn wuu garanayaa Ee, waxa weye nin ragana waa ogyahay ee nacasna loo sheegi maayo ninka maanta ku fikiraya cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi iyo xirsi waxa weeyaan isku day ma garanaysaa assassination waxaanu goobtan joogay baabuurka waana hortaagnayn layaab bay nagu noqotay labada baabuur way isa soo garab socdeen labada baabuur musharaxa madaxweynena waa hortaagnaa si badheedha xataa waxa dhacday istaafka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro waxay sameeyeen dulqaad badan bay sameeyeen tanaasul anagu waxa weeyaan dee sharci aanu aanu aanu u jebinay ma jiro haddiina la yidhi ma mudaharaadi kartaan dee sharcina looguma laha mudaharaadku dastuurkeenu ku qoran yahi ninka dastuurka waxa ku qoran ixtiraami waayey ma ninka ixtiraami waayey dastuurka waxa ku qoran baa ayaa ayaa ayaa dembi waa wada waxaan dastuurka ku qoran ogol baa sharciga ogol